wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa isbedel ballaaran loogu sameeyey hay-adaha amniga dalka sida talisyada militariga booliiska nabad sugidda iyo sidoo kale madaxtooyada soomaaliya wareegtada ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha ciidamada militariga dalka jenaraal cabdiweli jaamac gorod oo xilkan hayay muddo ku dhow sanad waxaana lagu bedelay jenaraal daahir aadan cilmi indho qarshe oo horey xilkan usoo qabtay dowladii madaxweyne xasan sheekh waxaa kaloo xilka laga qaaday abaanduulihii ciidamada militariga dalka jenaraal cabdulaahi caanood waxaana lagu bedelay taliyihii ilaalada madaxtooyada odawaa yuusuf raage oo wareegtada lagu dallacsiiyey lagana dhigay sareeye guuto halka markii hore uu ahaa gaashaanla dhexe wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale shaqada looga ceedhiyey taliya ku-xigeenada nabad sugidda cabdalla maxamed cabdalla iyo cabdiqaadir maxamed nuur jaamac kadib markii bil ka hor uu shaqo joojin ku sameeyey taliyaha nabad sugidda xuseen cusmaan xuseen agaasimihii madaxtooyada fahad yaasiin ayaa loo magacaabay xilka agaasimo ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay qalalaas ka jireen iyadoo aamino saciid cali oo horey u ahayd agaasimo ku-xigeenka madaxtooyadana hadda loo dallacsiiyey agaasimaha guud ee madaxtooyada xubno isugu jira baarlamanka siyaasiyiin iyo waxgarad ku sugan magaalada muqdisho ayaa v o a uga waramay aragtidooda ku aadan isbedelkan iyo sida uu u saameynayo amniga maxamuud faarax warsamalena isbedelkan madaxweynuhu sameeyey nabadgelyada iyo amniga boqolkiiba boqol waxbuu ka taraya waxbuuna ka bedelaya waxbuuna ka hagaajinaya sababta ay ku tahay waa tilaabo cusub oo hore loo qaadayo aan la sugeyn inay boqolkiiba boqol wax soo kordhinayaan baan qabaa sababta ay ku tahay nimankani waa niman rugcadayaala oo ciidamada muddo badan ahaan jiray shaqadana yaqaana sharcigana yaqaana nidaamka dowladnimana yaqaana magacayga waa xildhibaan daahir aamin jeesow waxaan ka tirsanayaa guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka isbedelada ciidamada lagu sameeyey taliyaha gaashaandhigga hadda ninka laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa jenaraal indho qarshe jenaraal indho qarshena waa taliyihii hore ee ciidamada muxuu ahaa jenaraal cilfiida ka bedelay jenaraal cilfiidna waxaa ka bedelay jenaraal gorod oo hadda xilka asagana laga qaaday saraakiishaas nin walbaba waxbuu meel soo dhigay laakiin wax isbedel ahoo weyn oo muuqda oo ciidanka ka muuqda ilaa iyo hadda ma jiraan jenaraal gorod hadda toddoba bilood qiyaas toddoba ilaa sideed ayaan qiyaasaya inuu xilka haayay waa ninkii labaad oo hadda xukuumadda hadda jirta muxuu ahay ee xilka u magacaawdo jenaraal indaqashina waa ninkii saddexaad marka wax ka yar sanad iyo biliyaal weli labada sano uma buuxsan februaayo ayay ugu buuxsamay in muxuu ahay saddex taliya oo xooga dalka soomaaliyeed la magacaabo anugu ma garanayo waxa ay soo kordhinayso mana fahamsani arrimaha nabad sugidda fahad waa agaasimihii madaxtooyada saamayn badan dowladda inuu isku leeyahay cid hadda maanta qarsoodi ay ka tahay ma laha in muxuu ahay loo magacaabo hay-adda nabad sugidda waxa ay soo kordhinayso anigu ma garanayo waayo awalba dadka xakuma ayuu ka mid ahaa marka realitida dhabta oo jirta waxaa weeye isku dhexyaac badan oo dhinaca amniga ayaa jira magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi aw faarax ku magac dheer abwaan looyaan waxaan u arkaa wareegtada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed inay tahay mid boqolkiiba boqol tii loo baahnayd ah oo wax ka qaban karta xaaladda amni ee dalka ku sugan yahay in boqolkiiba boqol la laba jibaaro iyadoo wareegtadu dad badanna lagu magacaabay dad badanna ay saamaysay waxaan hambalyo u jeedinayaa boqolkiiba boqola gaar ahaan u hambalyaynayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal indhaqarshe iyo amaaduulihiisa mudane odeywaa aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa iyadoo labada ninba ay yihiin laba nin oo saaxiibada oo shaqadooda aan aqaano boqolkiiba boqol waxaan odhan karaa waa saraakiishii loo baahnaa oo wax ka bedeli kara xaaladda militari ee dalka soomaaliyeed iyo amnigiisa wax weyn ka bedeli kara magacaygu waa maxamed cumar geedi oo horey usoo noqday wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan intaba aragtida aan ka qabo saraakiisha la magacaabay waxaan isleeyahay koley waa un rag soomaaliyeed laakiin wax natiijo oo laga filaya ma jirto sababtan waxaan leeyahay markoodii horeba looma marin sharci rabitaan kooxeed baa lagu magacaabay wax sharci oo loo maray ma jirto ayagoona inay sharci fuliyaan oo hergelaan laga sugi maayo qaabka loo magacaabay markaan eegay darajooyinka la bixiyey waa qalad weyn baa ku jiro organatiga ciidanka ay dhaawac ku tahay darajo bixinta haddii la qalda darajada ciidanka waxay la mid tahay calanka iyo astaanta qarankoo la qalday qaabka loo marina waa qaab qalada waxa iga dhex muuqday in aan sharci loo marin ee, dastuurkii la baalmaray rabitaan kooxeed lagu magacaabay saraakiishan waxaa ka dhex muuqday dad darajo hoose lahaa oo hal mar sarreeyo guuta la geeyey maamulna loo dhiibay iyo dad aan weligoodba soo qaban howl ciidan oo la geeyey meelaha ugu muhiimsanaad taliyaha ciidamada badda ayaa lagu magacaabay wareegtada halka laba taliyo ku-xigeen oo midkood ay dumar tahay loogu magacaabay ciidanka booliiska soomaaliya ma cadda sababta rasmiga ee taliyayaasha shaqada looga ceyriyey kuwo cusubna lagu bedelay inkastoo dhowaanahan ay dowladdu waday qorsho isbedel loogu sameynayo hay-adaha amniga saynab abukar maxamed v o a muqdisho